Maandooriyaha mukhaadaraadka waa mid ka mid ah waxyaabaha dhibaatooyinka ugu badan ay kala kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyarada oo aan badanaa ku baraarugsanayn khataraha caafimaad ee laga dhaxli karo maandooriyaha ayaa u isticmaala si joogto ah, taasi oo ay kala kulmaan saameyn caafimaad. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee ku nool degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa dhalinyarada kale uga digay halista maandooriyaha iyagoo ugu baaqay inay gebi ahaanba joojiyaan.
Magacayga waa Aadan Maxamed. waxa horta dhib buu zaaid noogu yahay waxyaalo badan hadda tusaale ahaan haddaan ka hadla qaadka oo kaleeto magaalooyinka kaleeto annaga waxaan u saaranahay xuduud baan degannahay annaga maadaama aan xuduudka saaranahay dhibaato badan horta nagu yahay bulsho ahaan haddaan ka hadlano annaga aan bulshadeena ahaan aan ka hadlo dhibka uu noo yahay aroorta asoo soo gelayo oo qofkii oon quraacanin ama cuntadii la rabay aan cunin uu isticmaalaya qofkii waxaa laga yaabaa inay caafimaadkiisa asoo gaajaysan oo markaas soo kacay oon koob shaah cabin hadduu qaadkii uu ku bilaabo oo kaleeto caafimaad darri badan bay keenaysaa oo xanuunyo badan ka hadla siisiib aan u hadla qaadka dhibaato badan buu keenaa bulsho ahaan qofkii uma fiicno kow qofkii uma fiicno caafimaadkiisa guud soo u fiicnayn xataa cudurro badanaa jira hataa neerfa xanuunka dhiikarka sokorta daqaar ay ku dhacdaa kaadi macaanka fadhiga badan waxaa laga yaabaa dad qaar maskaxdooda markay tagtay soo noqoshada maskaxda soo noqonaysa inay neerfaha ay gubtaan oo neerfaha maskaxda ay shaqayni waayaanoo ay istaagaan oo maskaxda maandooriyaan oo qaar ku dhuftaan oo waali ay noqdaan oo ay qashimada ay aruuriyaan oo dad waa la noqdaan caqabadaha ama dhibaatada uu keeno muqaadaraadka waxyaalo fara badan ayuu bulshada dhexdooda u keena oo dhibaato ah qofka shakhsiyan ahaanna dhibbu ayuu u keenaa bulsho ahaanna dhib ayuu keenaa tan shakhsiyan haddaan fiirno oo qofka nafsiyan wuxuu keeno qofka haddii muqaadaraadka uu badsado sida jaadka sigaarka isheeg waxyaalaha kale tubaakada iyo waxyaalaha xashiishka dhan qofka waxyaalahaas odil waa waxa maandoori waaye qofka maskaxdiisii cadiga ahayd oo ilaahay u abuuray oo inuu ku noolaado ama inuu ku shaqaysto u rabay ay waxay noqonaysaa haddii ay boqol ahayd waxay noqonaysaa konton hoos bay u dhicaysaa tan haddii waxaana ka sheego qofka nafsadiisa waxa ay uu keenayo qofka haddii uu muqaadaraadka u cuno ama u badsado kow caafimaad darra ayay leedahay qofka caafimaadkiisii boqolkiiba soddon hoos ayuu dhacayaa tan kale qofka muxuu ahaa boodhigiisa ama jirkiisa intuu ahaa miisaankiisii uu nusqaamaya hoos ayuu dhacayaa raashinkii cunitaankii uu cunaya abidkeydkii uu ka tagay qofka wuu nusqaamayaa hurdadii ama nasiinadii uu samayn jiray qofka waa laga yaabaa inuu waayo marka dambe ultimadan waxa laga yaabaa qofkii inuu xanuuno fara badan uu ka qaada ama uu la kulmo